warka wasiirka amniga gudaha xukuumadda soomaaliya waxa uu ka dambeeyey kadib markii asaga iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada booliiska nabad sugidda iyo asluubta ay kormeer ku tegeen xalay inta badan magaalada muqdisho wasiirka amniga gudaha xukuumadda soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in kormeerkooda uu ku wajahnaa sida ay u kurgeli lahaayeen qaabka ay u shaqeeyaan ciidamada dowladda soomaaliya islamarkaana waxa uu tilmaamay in heegan buuxla geliyay ciidamada dowladda si buu yiri ay uga hortagaan wax kasta oo carqalad ku ah ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaan kormeel guud kusoo marnay magaalada xamar dhammaanteed meel walbo aan soo tagnayna waxaa heegan ka ahaa ciidamada qalabka sida waxaan soo aragnay shacabkii oo diyaar u ah inay dowladda la shaqeeyaan amnigana ay wax ka sugaan heegankaas ayaana lagu jirayaa ilaa iyo ma aha keliya bishan ramadaan laakiin ciidamada amnigu waa inay howshooda qabtaan oo ay la dagaalamaan cid walba oo qalalaaso ama wixii criminality activities ama falal dembiyeed ciddii wado inay la dagaalamaan waxaa kaleeto aan rabnaa in shacabka iyo ciidamada amniga ay si fiican u wada shaqeeyaan sidoo kale cabdirasaaq cumar maxamed wasiirka amniga gudaha xukuumadda soomaaliya waxa uu sheegay inay joogteyn doonaan kormeerada ay ku tegayaan degmooyinka gobolka banaadir islamarkaana uusan ku ekeen doonin oo keliya bisha barakeysan ee ramadaan isagoona dhanka kale sheegay in hadda ay wadaan qorsho amniga lagu xaqiijinayo oo ah deriskaaga baro waxay qayb ka tahay kormeerkan wacyigelin inaan la fadhiisanno shacabkii inaan la sheekaysanno waana yani si fiican buu noogu soo dhammaaday habeen walbana waxaan samayn doonnaa ama habeen dhaaf ama labadii habeen ama saddexdii habeen waxaan samayn doonnaa inaan kormeer saan oo kaleeta ilaa bish ramadaan ay ka dhammaanayso saan oo kaleeta aan ku soo marno kow waxaan rabnaa inaan yani ogaano in ciidamadii hawshooda ay qabsanayaan midda labaadna waxaan rabnaa inaan shacabkii iyo ciidamadii iyo dowladdii in laisku xidho oo la wada shaqeeyo waxaa kaleetoon wadnaa ayadana barnaamijka deriskaaga baro deriskaaga baro waa arrin ayadana yacni lagu sugayaa amniga oo iyadana socoto dhowaan ayay ahayd markii ciidamada dowladda soomaaliya magaalada muqdisho ay kusoo bandhigeen ciidamo aada u fara badan kuwaasoo ay ugu talagaleen inay sugaan amniga muqdisho inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan